أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في المسح على الخفين فصل هذا كان فاصل من وحكى لساره في المسح مسح أي فصل يهي على الخفين labadii khuf la masaxo sheekhu raximah ullahu tacaala halkan wuxuu uga hadlay mas'aladan masaxa oo khufeynka la masaxayo wuxuu ku yidhi shaarixu wa axaadiisuhu kashiira axaadiista masax cala alkhufeyn shahiira oo axaadiis caan ah oo mashhuur ah qiila waxaa la yidhi bal mutawaatira culimmada qaar waxayba yidhaaheen axaadiistaasi waa axaadiis mutawaatir ah oo saxaabo fara badan oon la soo koobi karin ayaa nabiga ka wariyey salى اllahu عalayhi wasalam masax calى اlkhufeyn xataa yukafaru biha jaaxidu xataa qofkii diida yacni masaladan axaadiista ku soo aroortay waa gaal oo waa lagu gaalnimo xugmin qofkii diida oo yidhaha axaadiista masaxa ma soo aroorin qofkii yidhaaha masaxuna ma bannaano yidhaaha xataa wuu ku gaaloobi liannahu wuxuu inkiray wax si cad uga sugnaaday nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh marka masaxan ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa masax bedel can gasli rijlayn waa masax yakuunu bedelan can gasli rijlayn waa masax bedel ka noqonayo labadii lugood dhaqitaankoodii inta kale qofku markuu soo dhaqo oo wejigii iyo labadii gacmood iyo masaxii madaxa uu soo sameeyo intuu labada lugood dhaqi lahaa labada khuf dushooda korkooduu sidaa u masixi bis marka masax cala alkhufeyn yakuunu bedelan can gasli rijlayn wuxuu bedel ka yahay dhaqidii labada lugood la dhaqayo qaala shaykhu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi wayajuuzu lmasxu masaxu wuu bannaan yahay cala alkhufeyn labadii khuf in la masaxdo masaxaasi wuu bannaan yahay bedelan xaal uu yahay masaxaasi mid bedelka ah can gasli rijlayni labadii lugood dhaqitaankoodii isagoo bedelka ah fil wuduu'i weeseqaadka dhexdiisuu ku bannaan yahay weeseqaadkii waxaa bannaan haddii labadadii lugood ay khuf ay kuu gashan yihiin labadii lugood intaad dhaqi lahayd labadii khufku dushooda inaad masaxdo weeseqaadku ay ku bannaan tahay wa shardu jawaazi lmasxi masaxa bannaanaashadiisa shardigiisu an yalbasahu shaksigu waa inuu labisto hu khufka khufkii waa inuu labisto bacdaka bacda tahaaratin dahaaro ka bacdi waa inuu khufka labisto dahaaradaasoo kaamilatin ee dhammaystiran masax cala alkhufeyn marka uu bannaan yahay oo lagu leeyahay labadii lugood dhaqitaankoodii waxaad uga kaaftoomi labadan qof dushoodii inaad masaxdo waxaa shardi ah an yalbasahu bacda tahaaratin kaamila dahaaro kaamila ka bacdi waa in marka hore aada labisato qofkii oo dahaaro kaamila ulajeedada sheekhu uu ka leeyahay waxaa weye waa weeseqaad dhammaystiran wey marka hore kow marka aada qofka labisanaysid horta weeseqaad dhammaystiran weeseqaado oo wejigii soo dhaq labadii gacmood masaxii madaxa labada lugood dhaq markii sidaa weesaqaad kaamila aada weyse qaadatid markaa kabacdi khufeynka gasho kow bilowga horta waa sidaasuu ku bilowdaa sidaas inuu ku bilowdo waa shardi markaa kabacdi weysadu haddii kaa burto ayaad waxaad ku kaaftoomi labadii qof dushoodii inaad masaxdo oo lugihii looma baahno markaa inaad mayrto ama aada dhaqdo waa markii hore haddaad shardigaas aada ku labisatay qofkii weesaqaad kaamil ah ka bacdi inaad labisto masaxdo waa shardiga waxaa kaloo sheekhu yidhi waxaa shardi ah wa an yakuuna alkhufhu khufku waa inuu ahaado daahiran khufku inuu daahir yahana waa shardi amaa khufku hadduusanba daahir ahayn ee mutanajis uu yahay waa khuf mutanajis oo nijaasaysan ama isagaaba najisulcayn ah wax najisulcayn wuu ka samaysan yahay wax najisulcayn ah ayuu ka samaysan yahay sida maqaar aan la daahirin ayuu ka samaysan yahay ama shay daahir u ahaa asalkiisu laakiin waa nijaasoobay ma ansaxayo in la masaxo markaa ma banaano in la masaxo wa an yakuuna alkhufu daahiran waa inuu ahaado qawiyan khufku waa inuu ahaado khuf xoog leh khuf xoog leh waa inuu ahaado oo xoogga maxaa loola jeedaa qawiyanta wuxuu sheekhu ku fasiray yumkinu waa jumlatun tafsiiriya limacna alquwati jumladan yumkinu waa jumla tafsiiriya waa jumlo fasiraysa bimacna alquwa awoodda qofka macnaha laga leeyahay waxaa loola jeedaa yumkinu waa inuu suurtagal yahay mutaabacatu lmashyi socodka israacraacsiintiisii waa inay suurtagal tahay calayhi cala alkhufi khufka dushiisa in lagu socdo waa inay suurtagal tahay lilmusaafiri musaafirtii inuu ku socdo waa inay suurtagal u tahay musaafirkii waxaa kaloo meesha ugu jira walmuqiimi labaduba isku mid way meesha ugu jira musaafirkii iyo qofkii muqiimka ahaa labaduba shay ay ku socon karaan filxaajati dantoodana ay ugu socon karaan filxaajati danta ay ugu socon karaan waa inuu yahay qofka musaafirku markuu dantiisa u soconayo oo maalan qoryo iyo uu soo guranayo raashinka uu ku karsado ama ceelka uu biyo ka soo aroorayo biyo uu yacni ceelka uu ka soo qaadanayo oo danihiisa uu u soconayo shay xoog lahoo lagu socon karo waa inuu kii muqiimka ahaa ee magaaladiisa joogay oo isagu musaafir aan ahayn isaguna waa inuu danihiisa uu ugu socdaali karo oo shay uu ku socon karo waa inuu shaygu yahay walow muqcadan culimmada fuqahadu waxay yidhaahaan walow muqcadan wain kaana laabisuhu muqcadan qofka khufka labisanaya haba noqdo qof jiis ah oo aan socon karin lacalla hadduu socon lahaa waa inuu shaygu noqon lahaa shay uu ku socon karo lacalla oo kan jiiska naftiisa markuu khufka uu gashanayo oo khufka waan masaxaya uu leeyahay lacalla hadduu jiiskaasi socon lahaa wax lagu socon karo wax waa inuu yihi wax lagu socon karo wuxuu inay yihiin shardi wey taas maxaa baxay marka khufku waa inuu xoog yahay oo lagu socon karo waxaa ku baxay falaa yujziu naxwu raqiiqin shaarixa wuxuu ku leeyahay shay jilacsan shay jilacsan khuf lagama dhigan karo oo yatakharaqu dilaacaya bilmashyi socodka ku dilaacaya can qurbin si dhowba isaga dildilaacaya oo markii afar tilaabo shan tilaabo lagu qaado wax iska dildilaacaya khuf ma ahan kaana ma la masixi karo lidaalika marka halkaa waxaad ka fahmi maadaama la yidhi qofku waa inuu xoog leeyahay oo wax si caadiya loogu socon karo uu yahay waxa baxay bahalkan la yidhaaho jawrabatayn ama sharaab ama sigisaanta loo yaqaan kaasoo kale khuf ma noqon karo kaasoo kale khuf ma noqon karo oo qofku tusaale ahaan hadduu sigisaan uu labisto oo sigisaanta lugaha uu gashado dee sigisaantii si dabiiciya looguma socon karo khufka lagu sheegayo waa shay dabiiciyo lagu socon karo sida kubaha loogu socdo shay loogu socon karo oo khuf ah maqaar uu ka samaysan yahay ama wax shay balastiig uu ka samaysan yahay noocii doonaha laga sameeyo laakiin waa inuu shuruudan u hoggaansamo wuxuu doonaha laga sameeyee waa in shuruudan uu hoggaansamo shay xoog leh oo socod dabiici ah mashyi dabiici ah socod dabiicia waa in lagu socon karo amaa jawrabatayn waxa loo yaqaano ama sigisaanta loo yaqaano dee dabiici ahaan laguma socdo marka qofku uu sigisaan uu gashanayo shay kaleu ka korgeliya wuxuu ogyahay inuusan ku socon karin wuxuu ogyahay inuusan ku socon karin shay kaleo kobo ayuu dusha yani ka geliya oo ku labista markaa kabacdii ku socda idan marka mas'alatu sharaab ama mas'alatu jawrabatayn oo waxa sigisaanta loo yaqaan khuf ma ahan mana bannaano in la masaxo xadiis marka waxaa soo arooray abu daawuud iyo tirmidi labada sheekhba ay sunankooda ku wariyeen xadiiskaasi wuxuu tilmaamay أن رsuuل الlahi slى الlaه وsلم وbaaرaك عalayه masaxa عalى jawrabatayhi wa naclayhi xadiiskaasi la yihi أna rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam masaxa عalى jawrabatayhi wa naclayhi nabiga salى الlahu وsلم وbaaraka عalayhi inuu masaxay labadiisa jawrabatayn jawrabatayn waa sigisaanta sigisaanuu masaxday nabiga salى الlahu عalيه wasalam naclayn koba caadiyana nabigu salى الlahu وsلم وbaaraka عalayhi dushuu ka masaxay xadiiska abu daawuud iyo tirmidi labaduba yani sunankooday ku wariyey xadiiskaas waxaa ka hadlay imaamu nawowi raximah اllahu tacaala imaamu nawowi kitaabkiisa majmuuca xadiidka markuu uga hadlayo wuxuu yidhi inahu daciifu wadacafahu اlbayhaqiy imaamu nawowi raximah اllahu tacala wuxuu yihi xadiidka tilmaamaya inuu sigisaan nabigu masaxay salى اllahu عalayh wasalam waa xadiis daciifa waxaana daciifiyey imaamu اlbayhaqi fii sunani اlkubraa kitaabkiisa asunan اlkubraa ayuu ku daciifiyey imaamu اlbayhaqi wanaqla dalika can sufyaan اthawri cabdiraxmaan bni mahdi wuxuuna ka soo guuriyey imaamu اlbayhaqi xadiisku inuu daciif yahay sufyaan thawri iyo cabdiraxmaan bni mahdi ayuu ka soo guuriyey iyo caliy bnu اlmadini waxaa kaloo xadiiskaa daciifiyey caliy bnu اlmadini albasri iyo muslim bnu اlxajaaj saaxibu صaxiix kitaabkan صaxiixa ee saxiixu muslim loo yaqaano sheekha iska leh isaguna wuu daciifiyey intaasoo culimaa waxay tilmaameen xadiis uljawrabatayn inuu daciifiyo xadiis uljawrabatayn inuu daciif yahay walidaalika imaamu tirmidi raximah اllahu tacaala xadiiska naftiisa markuu ka hadlayo wuxuu yidhi idaa kaana hakiinayni yacni jawrabataynka waa la masaxi karaa imaamu tirmidi markuu dhahayay wuxuu yidhi idaa kaana hakiinayni hadday yihiin wax adag oo lagu socon karo ama hadday yihiin wax raqiiq ah oo jilacsan oo socod dabiiciyaba aan lagu socon karin kaasi khuf ma noqonayo sidaas awgeed xadiiska intaas oo culimo ah ayaa daciifiya marka halkaas waxaanu ka qaadanay yacni jawrabatayn ama sigisaan inuusan noqon karin khuf liannahu laysa biqawiyin laa yumkinu tataabucu اlmashyi calayhi shay xoog lahoo si dabiiciya lagu socon karo ma aha wa an yakuuna alkhufu daahiran khufku waa inuu daahir yahay qawiyan xoog leh yumkinu uu suurtogelayo mutaabacatu lmashyi socodka israacraacsiintiisii calayhi cala alkhufi khufka dushiisana lagu socdo lilmusaafiri musaafirkiina uu ku socon karo walmuqiimi ay meesha ugu jirta waxaa kaloo meesha ugu jira musaafir muqiim labadu waa inay ku socon karaan fi lxaajati danta waa inay ugu socon karaan yacni danahooda fi lxaajati ay fii xaajatihimaa alasha ku jirta fi lxaaja waa al ciwadun can ilmudaafi ilayh waa al bedelka ah mudaaf ilayhiga asalka cibaarada wuxuu ahaa ay fii xaajatihimaa danahooda waa inay ugu soco karaan musaafirka iyo muqiimka marka al ciwadun can ilmudaafi ilayh fii xaajatihimaa ayaa asalka cibaaradu ah fi lxaajati ay fii xaajatihimaa waa in dantooda ay ugu socon karaan musaafirkii iyo muqiimkii saatiran shardi kale saatiran khufku waa inuu yahay khuf asturi kara limaxalli اlgasli dhaqidda booskeeda dhaqidda maxalkeeda waa inuu asturi karo dhaqidda maxalkeeda wuxuu la jeedaa sheekhu waa maxalkii lugaha in laga dhaqo ay waajibka ahayd xaggee waajibka ahayd xag meesha waajibka waa ilaa alkacbayn ilaa anqawyada ilaa anqawyada ayaa dhaqidda luguhu ay waajib ahayd ilaa meeshaas inuu asturi karo waa shard ilaa intaas labada anqow iyo wixii ka hooseeya inuu markaa asturi karo shardi laa min aclaa kor inuu ka asturo shardi ma aha laa an yakuuna saatiran min aclaa kor inuu ka asturo oo lugtii kor uu ka asturo taasi shardi ma aha laakiin waxaa loola jeedaa asfal min alkacbayn yacni labada anqow ilaa inta ka hooseysa waa inuu asturi karo amaa haddii khufkii meeshiisa kore meeshiisa kore oo afkiisa kore haddii la fiiriyo lugtii haddii la arki karo dhib ma lahan afkii koruu yacni waasac ka yahay afkii koreoo lugta saan u qabanaysay ayuu waasac ka yahay markii la fiiriyo lugtii oo dhanaa loo jeeda wahada laa yadur kaas waxba dhibi maayo liannahu aclaha in laga asturo yaa taasi waajib ma aha laakiin asfalkow saatiran limaxalli اlgasli laa min alaclaa kor inuu wax ka asturo shardi ma aha walidaalika sharaxa wuxuu ku yidhi caksu satri اlcawra cawrada asturkeeda waa cagsigeedii labada masalo waa isku cagsi oo cawrada qofku markuu tukanayo cawrada qofku markuu tukanayo dee shardigeedu wuxuu ahaa inuu iska asturo xagga aclaha aclaha inuu iska asturo laakiin asfalka mayo qofku inuu kastuumo qaato markuu tukanayo ama sarwaal uu qaato shardi ma ahayn haddaad macawistaada iska xirato waa tukan kartaa macawistaada haddaad xirato waa tukan kartaa yacni shardi ma aha bishardi inaad kastuumo qaadatid marka waa cagsigii satrulcawra masalatu اlkhufi iyo satrulcawra wuxuu ku leeyahay shaarixu waa isku cagsi lianna alkhufa khufka yulbasu min asfala hoosaa laga labistaa wayuttakhad waana la samaystaa lisatrihi asturkiisaana loo samaystaa in lagu asturo lugti ilaa kacbaynka bikhilaafi alqamiisi fiihima qamiiska ku khilaafsan labada mas'alaba maanican wa an yakuuna waa inuu ahaado khufku maanican mid diidi kara linufuudi ilmaa'i biyaha dusitaankooda biyuhu inay soo dusaan waa inuu diidi karo oo biyuhu inay u dusaan oo cagtii ay u gudbaan waa inuu diidi karo lacalla haddii shayga qofka yani biyo lagu shubo meesha afkanku horuu ka bannaan yahay mooye meelaha kale haddii biyo looga shubo biyuhu waa inaysan u dusaynin lugta lugta waa inaysan u dusaynin min hayri اlkharzi min hayri اlkharzi tulliinka kayrkiisa waa inuu biyaha ka celin karo dusitaan tulliinka kayrkiisa waa inuu u diidi karo dusitaanka biyaha oo min hayri اlkharzi maxaa loola jeeda tusaale ahaan qofkii waa qof la toltolay qof la toltolay oo dhinacyadiisaan laysaga tolay dun iyo wixii la mida lagu tolay meeshaa marka uu ka tolan yahay haddii biyo looga shubo oo biyihii hoos ay u dhaadhacaan dhib ma lahan leannu meel la tolay waxaa la ogyahay dabiici ahaan inaysan biyo celin karin meel la tolay dabiici ahaan waxaa la ogyahay biyuhu inaysan celin karin meesha haddii la tolay meeshaa xisaabta kuma jirtuu kuleeyahay sheekh laakiin inta kale meesha laga tolay mooye inta kale lacalla haddii biyo looga shubo waa inuu biyaha iska celin karo meeshaa waxaa kaloo ku baxaya bahalka jawrabateynka me shardigaasna wuu ku bixi leanna jawrabateynka haddii bahalkan sigisaanta biyo lagu shubo oo si caadiya biyaha saan loogu shubo lugtii biyuhu u dusaya waa gaaraya qofkana shuruuddiisa waxaa ka mid ah maanican linufuudi ilmaa min hayri اlkharzi waa inuu diidayo wa an yanzicahu waa inuu siibo qofka almuqiimu qofkii magaalada ku nagaa oo waddankiisa iska joogo musaafirka aan ahayn bacda yowmin wa leyla maalin iyo habeen markuu sito kabacdi waa inuu iska siibo ilaa waktiga waa dhammaaday masaxa waktiguu leeyahy almasxu cala alkhufayn waa mu'aqat waktiguu leeyahy maantoo dhan iska xiraayo intaasoo bilood iyo intaasoo maalmood yacni iska masaxo ma ahan meesha muqiimkana sharcigu waa u xadeeyey musaafirkana sharcigu wuu xadeeyey qofka muqiimka ahi imisuu masaxan karaa yowman waleyla bis hal maalin iyo hal habeen kabacdi waa inuu iska siibo kabacdi waa inuu iska siibo markuu kabacdi siibo haddaad doonayso qof kale shuruuddii soo mar bacda kamaali dahaaro samee shuruuddii soo maroo yowman waleyla qofkii markuu siibo bis haddaad rabto mar kale inaad qofkii ku ceshato bacda kamaali dahaaro soo mar weyse qaado weyseqaadi caadi ah ilaa labada lug aad ka dhaqdid markaa kabacdi qofkaaga waad ku ceshan kartaa haddana yowman waleylaad joogtay waa buray haddana haddana ku cesho bacda kamaali dahaara yowma waleyla haddana waa buray saasay ku soconay marka oo haddaad muqiim tahay haddaad muqiim tahay walmusaafiru musaafirkiina waa inuu siibo isaguna safara qasrin safar salaad safarka gaabinta safray safarka gaabinta maxaa loola jeedaa waa makaan tuqsaru fiihi salaa meel wuxuu u safray salaada lagu gaabin karo gaabinta saas uga jeeda meel salaada lagu gaabin karo oo ay bannaan tahay salaadda in lagu gaabiyo hadduu safar meeshaa jirta oo u safray musaafirkaas isaguna qofka waa iska siibaa bacda halaaثati ayaam saddex maalmood ka bacdi wuu siibaa qofka bilayaaliha maca layaaliha iyo maalmahaas habeenadooda micigooda ka bacdi wuu siibaa saddex maalmood iyo saddex habeen ayaa isaguna muddadiisa ku dhammaataa musaafirka saddex maalmood iyo saddex habeen sharcigu wuxuu ruqso u siiyey markii weysadu ay ka burtaba inuu labada qof dushooda bis iska masaxo markuu intii hore inta kale markuu soo dhaqo kabacdi laakiin saddex maalmood iyo saddex habeen musaafirku markuu masaxdo waa buri muddadii waa dhammaatay kabacdi muxuu samaynaya isaguna markuu doonayo lubsulkufi lubsulkufi hadduu doonayo shuruuddii ha soo maro bacda kamaali tahaara ha sameeyo weyseqaad kaamil ha weyse qaato ha ku ceshado kabacdi markuu ku ceshado saddex maalmooda haddana dhammaatay waa buray haddana waa inuu siibo saasuu isaguna ku socan waibtidaau lmuddati sheekha wuxuu sheegi marka muddadu xaggee uga bilaabantaa musaafirka iyo muqiimka muqiimkiina sharcigu wuxuu ruqso u siiyey yowman wa leyla musaafirkiina halaaثata ayaam saddex maalmood muddada xaggee laga bilaabay waibtidaau lmuddati muddada bilowgeedu min alxadai xadadka xaggiisay muddada bilowgeedu ay ka ahaatay xadad maxaa loola jeedaa waa annaaqid lilwuduu waa shayga weysada buriya ayaa xadad loola jeeda shaygaas weysada buriya ay ka bilowda muddadu bacda lubsi khufka labisashadiisa ka bacdina uu xadaثay markuu khufkii labistay ka bacdi markuu xadaثay kow ayaa loo leeyay maalin kow waa bilaabatay khufkii maalan shuruuddiisii aad ku labisatay bacda kamaali طahaara طahaaro kaamila ka bacdi aad ku labisatay dahaaro kaamila ka bacdi markaad ku labisatay weesadu maalintay kaa burto kow markaasaa lagu leeyay haddaad musaafir tahay haddaad muqiim tahana sidoo kale weysadu maalintii kaa burto kow aw musaafir noqo aw muqiim noqo tusaale ahaan qofkii musaafirkii weese kama burinba shan maalmood iyo shan habeen waa isxajiyey shan maalmood iyo shan habeen waa isxajiyey weysadii kama burin muddadii ma bilaawm ma bilaawmayso ma bilaawmayso ثalaaثata ayaam inta la sheegayo tabtadi bacda naaqidin min nawaaqid اlwudu saddexda maalmood binisbati lilmusaafir tabtadi'u lahu waxay u bilaabaneen bacda naaqid min nawaaqid اlwudu waxyaalihii weysada burinaya ka bacdi markuu ku dhaco koow markaasaa loo leeyay bacda naaqid qofka muqiimka ah oo yowmu waliila isaguna sharcigu uu siiyey muqiimka isaguna muddada maalinta iyo habeenku goormay u bilaabmeen bacda naaqidin min nawaaqid اlwudu isaga weysada ka burto ama qofkii magaalada joogay naftiisii laba maalmood oo iscelinay oo weyse aysan ka burin ma bilaaban muddadii lama gaarin weli muddadiisi laakiin laba maalmood markuu iscelinayo kabacdiha weysadu ka burto kow hadday bilaabto kow fa in masaxa hadduu shaksigii uu masaxay khufkii xadaran fii xadarin magaaladii dhexdeediiu ku masaxay isagoon musaafir ahayn ee magaaladiisii jooga ayuu khufkii masaxay uma saafara markaas ka bacdi ayuu safray xaggee loo tixgelinaa qofkan safarkiisaa loo tixgelinaa mise xadarkiisii ilaa magaalada intuu joogay ayuu khufka ku masaxday magaaladu ku bilaabay masaxa khufkii ka bacdi ayuu safray aw amase cakasa ama shaksigii waa cagsiyey oo waa dabagediyey mas'aladii oo cagsiga maxaa loola jeedaa masaxa safaran uma xadaran markii hore wuxuu ku masaxay isagoo safarah safarku ku masaxay ka bacdi uu muqiim noqday ka bacdi wuxuu noqday muqiim labada mas'alaba tan hore iyo midda cagsigeedaba atama shaksiga wuxuu taam yeelaa masxa muqiimi qof magaaladiisa ku nag masixiisii ayuu taam yeeli oo qof magaalada ku nag masixiisii muxuu ahaa yowma waleyla bis labada mas'alaba yowma waleyla masalada hore waxaa weye fain masaxa xadaran fii xadar magaaladii dhexdeedii ayuu ku masaxay isagoo muqiim ah uu masaxii sameeyey uma saafara ka bacdiuu safray atama masxa muqiim waxaa leeyahay magaaladii sow markii hore adigoo muqiima masaxa ma bilaabin atama masxa muqiim qof muqiima masaxiisii oo kale uu taam yeeliyo yowmawaleylaad xaq u leedahay aw cakasa ama haddii kale waa cagsiyey masaxa safaran uma aqaama safaruu ku masaxay ka bacdi uu magaaladii uu muqiim ku noqday magaaladii muqiim ayuu ku noqday isaguna atama masxa muqiim labada masalaba qof muqiim masaxiisii uu xaq u leeyahay taqliiban lilxadar waxaa la qalibi dhinaca xadarka muqiimnimada liannahu اlaslu qofku inuu muqiim yahay sidaasaa asala qofku inuu muqiim yahay sidaasaa asala wayusanu waxaa la sunneeyaa masxu aclaahu acla اlkufi kufka meesha ugu sarraysa masixiisaa la sunneeyaa wa asfalihi asfali اlkufi kufka meesha ugu hooseysa masixitaankiisana waa la sunneeyaa wa caqibihi caqibi اlkufi kufka ciribtiisa ciribtaa masixeedana waa la sunneeyaa khuduudan wa kownuhu kownu lmasxi masaxa ahaanshadiisaa la sunneeyaaho khuduudan jiitin uu noqdo oo gacanta sidaa hal mar loo mariyo saa gacanta loogu jiido khuduudan jiitin uu noqdo masaxu maratan hal marna lagu jiido gacanta bis mar kale ma lagu celcelinayo sida sunnada nabiga sala allahu calayh wasalam ka sugnaatay sidaas wey lianna tahliida khilaafu lowlaa qofka saddex goor in la masaxo waa khilaafu lowlaa waa laga wanaagsan saddex goor in la masaxo sidii weysadii oo kale ma ahan sidii weysadii xibnihii la dhaqayo o kale mas'aladan wuu ka duwan yahay ulajeedada sheekha wuxuu kuu sheegay habka habka loo masaxo ayuu kuu sheegay sheekha habka loo masaxay wuxuu ku yidhi wayusanu masxu aclaahu khufka meeshiisa kore masaxiisaa la sumeynaya wa asfalihi iyo khufka meeshiisa hoose iyo wa caqibihi iyo khufka ciribtiisii wa kownuhu kownulmasxi khuduudan masxu weliba jiitin inuu ahaado mufarijan asaabicahu asagoo farihiisa kala bixinayo oo farihiisa xoogaa kala fogeynayo markuu masaxayo bian yadaca yusraahu bidixdiisa ayuu wuxuu ku dejinaa gacanta bidixda ah taxta caqibihi ciribtiisa hoostiisa habka loo masaxayo waxaa weeye yaa gacantaada bidixda ah aada ciribta saari ciribta ayaa saari wa yumnaahu midigtiisana wuxuu saari gacantiisa midigta ah calaa dahri اlasaabici faraha oo lugta faraha lugta dhabarkooda ayaad saari labadii gacmood marka ayaad ku haysaa midna ciribta ayaad saartay midna waxaa saartay faraha dhabarkooda aad saartay marka see uwadi iyagoo sidaa u saaran waad isdhaafsiinay marka middan oo midigta ah saan u soo celi tan bidixdana oo ciribta saaranna hore u wad isoo dhammaatay marka waaba intaas bis ha soo celin haddaad soo celceliso khilaaf ilowlow gacantan bidixdan waxaa saartay ciribta ayaad saartay tan midigtan waxaa saartay afka hore farahu ku aadan yihiin afka hore faraha ku aadan yihiin isdib dhaafi marka middan oo midigtana gadaal usoo wad tan bidixdana hore u wad bs masxaaba intaas mar kalena ha ku celin wayusanu masxu aclaahu wa asfalihi wa caqibihi khuduudan mara hal mar walwaajibu waajibku sunnadii waan fahamnay sheekhu wuxuu kuu sheegay inta waajibka ah oo haddii laga tago masaxii uusan ansaxaynin walwaajibu waajibku wuxuu yahay masxu adnaa shay shaykan ugu yar shaykan ugu yaraansho badan masixidiisii shaygaasoo min aclaahu acla alkhufi khufka meesha ugu sarraysa wax yar haddaad saa u masaxdo waajibka waa kaa dhacay waa masaladaan kusoo marnay masxu ra'sigii la midta dhinaca waajibka masaxa oo markaad weyse qaadanayso la dhahayay madaxa hala masaxo waa waajib waajibku intuu kaaga dhacayo ugu yaraan wax yar haddaad saan u masaxdo madaxa bis waajibka kaa dhacay khufka isagana waajibku wuxuu kaaga dhici meeshan kore hoos maya hoos maya meeshan kore wax yar hadda saan ugu jiido bis waajibka kaa dhaca middan aanu dhehaynay labada gacmood midna ciribta ha la saaro midna faraha dushooda ha la saaro saha la isku dhaafiyo khuduudka saha loo jiido la dhahayo waa habka sunnadaada sida afdalka ah oo sunnadaada laakiin markii laga hadlayo waajibku muxuu kaaga dhici marka laga hadlayo waajibku wuxuu kaaga dhici masxu adnaa shay-in min aclaahu hufka meesha ugu sarraysa wax yar saan haddaad tidhahay bis waa masaladii masxu ra'si oo kale ay la mid tahay nadiiru maa mara wixii soo mar uu la mid yahay fii masxi ra'si madaxa masixidiisii saladan kusoo marnay faslun fii nawaaqid اlwudu faslun hadaakani faasil mid wax kala saaro wey fii nawaaqid اlwudu wuxuu u fasal yahay weysaqaadka waxyaalaha buriya waxyaalaha weysaqaadka burinaya ayuu u fasal yahay fasalkan sheekhu wuxuu uga hadlay masaa'il la xiriira weysaqaadka waxyaalaha burinaya qofkii markii uu weyse qaatay waxaa jira naaqid min nawaaqid اlwudu hadduu ku dhaco weysadiisa way buri nawaaqidu اlwuduu'i weysaqaadka waxyaalaha buriya arbacatun afar wey waa afar shay kitaab kasta oo fiqhi ah oo aad tegtid kan ugu weyn iyo kan ugu yar kulli diintu afartaas wey wax weyse buriyaba afartaas wey nawaaqid اlwuduu weysaqaadka waxyaalaha buriya arbacatun afar alawlu kan ugu horeya alkhaariju waa mid ka soo baxay min axadi sabiileyn labada jid oo bini aadamka ilaahay u sameeyey mid ka mid a wixii ka soo baxa labada jid jidka kan laga saxaroodo iyo midka laga kaadiyo labadaas mid ka mida wixii ka soo baxa waa naaqid weysadii waa buriye meesha aad ka kaadisaa wax ka soo baxeen walidaalika waxaa lagu yidhi waxbaa ka soo baxay waxay doonaan ha noqdaan dhagaxa ka soo baxo hadduu doono dabadii ama meesha aad ka kaadinayso qorayaa ka soo dhacay dhagaxaa ka soo dhacay dhiigaa ka yimid wax kalea ka eber wixii ka soo baxo noocay doonaan ha noqdaan waa naaqid naaqid wey weysada waa buri wuxuu doono ha ka soo baxo ila almaniya manidii maahane amaa manida isagu wuxuu waajib yeelaa acdamu اlamrayn labada arrimood midka ugu weyn ayuu waajib ka dhigaa wahuwa alghaslu waa qubayska qubaysku waajib ka dhigaa laakiin isagu naaqid min nawaaqid اlwudu ma ah manida soo bixitaankeedu manidu waxay waajib yeeshaa qubays laakiin weysada ma buriso weysadii iyadu ma burinayso walidaalika qofku isagu weyse ay u dhowran tahay weysadu iyadoo u dhowran tahay haddii meniyu ay ka timaado meni ayaa ka timid hadhowna markuu qubaysanayay oo labada maxal uu dhaqayo ilaa kutubteena hore waxaan ku soo qaadanay in la astijoodo oo labada maxal la dhaqo markaad qubaysanayso leannahu min adaahir jasadka daahirka iyagu ka mid yihiine hadha wuxuu sameeyey waxbuu gacantiisa ku duubtay si weysadu aysan uga burin weysadiisa aysan ugu burin ayuu wax ku duubtay markaasuu labadii maxal saa u dhaqay waa qubaystay weysadiisii waa taam tii hore u jirta tii hore ayaa u jirta hadduusan naaqid kale ku dhicin waxyaalo kaleo weysada burinaya hadduusan samayn waa shar ama haddaad markaad mas-uusha ka tegaysay aad tihi waa qubaysana waa odkaadiso de habir hawshii waa dhammaatay markaa naaqid hadduu ku dhaco laakiin waxaa laga hadlaya waxaa weye naaqid hadduusan kugu dhicin adoo weyse ay kuu dhowran tahay ayaa maniyu kaa timid markaad qubaysanaysana naaqid waad iska ilaalisay nawaaqid ulwudu waxyaalaha weysada buriya xataa markaad qubaysanayso markaad istijoonaysay yacni waxaad gashatay galofis iyo waxbaad gacmaha gashatay saasaad ku qubaysatay weysadii horaa kuu jirta waa saxiix soo naaqid ku dhawa alkhaariju min axadi sabiileyn ila almaniya manidii maaha oo manidaasi ma burinayso weysada laakiin waxay waajib yeeli qubays athaani kan labaad oo weysada buriya zawaalu lcaqli caqliga zuulidiisii bijunuunin waaliyu ku zuuli noocuu doona ha ku zuuli oo qofkii isagoo weyse qaba ayaa waashay aw amase sarcin ama suuxdimo waa suuxay qofkii aw sukrin ama sakhraamid khamro iyo waxbuu cabay daroogo iyo waxbuu cabay markaasuu yani caqligii uu ka zuulay aw iqmaa'in ama mirdabool mirdabool waa anwaac oo caqligu uu ku baabao kulligood anwaac caqligu uu ku baabao marba haddii qofku isagoo weyse qaba caqligii uu ka baaboo ama wuu sakhraamay ama waa suuxay waa mirdaboolmay waa waashay kulli waxaa weye weysadii waa naaqid weysadii waa burtay lidaalika waxaa imanaya yacni tusaale ahaan qofka haddii qur-aan lagu akrinayo isagoo jinni qaba jinka isagoo qaba qur-aan haddii lagu akrinayo oo markaas yacni qur-aanka marka lagu akrinayo uu mir daboolmo hadduu mir daboolmo oo jinkii shayaadiinta ay ka kor hadlaan oo waxa agagaarkiisa joogo iyo garaaca la garaacayo uusan waxba ka ogeyn weysadii waa ka burtay leanna waa nooc sarci ah jinku waxa weye waa nooc sarciya waa nooc suuxdimaha ka mid ah haddii qofka shucuurkiisa iyo dareenkiisuba uu tegey oo yacni dadka qaar marka la garaacayo jinka laga garaacayo qur-aanka lagu akrinayo waxay kuleeyihiin goormaa lay garaacay dadka noocaas oo kale weysadii waa ka burtay goormaa lay garaacay qofka hadduu leeyahy ama goormaa meeshan lay keenay hadduu yidhaaho bes wey weysada way ka jirto qofkaas aw amase nawmin ama hurdo hurdo ayuu caqliga ku zuulay waxyaalaha caqliga uu ku zuulay aw amase bisababi nawmin ama hurdo sababteed ayuu caqliga uga zuulay ilaa nawma ilaa nawma hurdadii maahan ilaa nawma hurdadii maahan qaacidan xaaluu yahay isagoo fadhiya uu hurday mumakinan xaaluu adkeeyey maqcadahu salkiisii uu dhulka ku adkeeyey hurdadu waxay ka mid tahay nawaaqid ulwudu waxyaalaha weysada burinaya ayay hurdadu ka mid tahay ilaa mas'aladan oo sheekhu uu ka soo reebay masalada waxaa weye ilaa nawma hurdo maahane qaacidan xaaluu fadhiyo qofkii uu hurday mumakinan xaaluu adkeeyey maqcadahu salkiisii uu dhulka ku adkeeyey oo salkiisii uu dhulka ku adkeeyo meel yacni jaanis dabayshii ka soo baxaysay dabada ka soo baxaysay meelay ku soo baxday jaanisay ku soo baxdo waa u diiday salkiiyo dhulka saas ugu adkeeyey lugaha intuu tarabuc hay-atu tarabuc u fariistay luguhii saa isu dhaafsiiyey hay-atu tarabuc ayuu u fariistay markaasuu salka saa ugu adkeeyey waa iska hurdi marka walow ha quuriya hadduu doono hurdo dheer ha hurdi marba haddii meeshiiba laga aamin yahay meelay wax ka soo baxday aysan jirin weysadiisii waa saxiix waa saxiix waxaa ku yimid xadiis imaamu muslim oo saxiixiisa ku warinayo nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh xilligiisii saxaabadu habeen habeenada ka mid ah ayay sugayeen nabiga sala allahu calayh wasalam intuu masjidka ka yimaado fa saarat takhfiqu ru'uusuhum saxaabadii madaxoodii wuxuu gudagalay inuu lulmoodo oo saas madaxii u lulmoonayo intay nabiga sugayeen sala allahu calayh wasalam taa marka a'immada muxadisiintu waxay ku xambaareen saxaabadu inay ahaayeen mutamakiniin waa makansadeen oo hay-adaas oo kale u fariisteen qofku marka madaxiisa ama ha ruxo ama ha hurdo waa isla mid weysadii ma burayso athaaliثu kan saddexaad iltiqaa'u basharatay alrajuli wاlmar'ati nin iyo naag labadooda kor labadaa kor kulankoodii wey nin iyo naag korkoodu marba haddii ay kulmaan oo istaabtaan bis wey weysadii waa birto wayantaqidu waxaana buraya allaamisu kii wax taabtay iyo walmalmuusu kii la taabtay isku mid wey nin iyo naag yacni kale ajnabi ah marba haddii ay istaabtaan kii taabtay iyo kii la taabtay labaduba weysada way ka burtay waliqowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa uu yihi aw laamastum الnisaa dumar haddii aad taabataan ay lamastum ayaa loola jeeda haddaad taabataan kamaa fii qira'ati xamzata wاlkisaa'iyi wakhalaf sida qiradii xamza iyo kisaa'iya khalaf ay aqriyeen aw laamastum الnisaa waxay aqriyeen aw lamastum الnisaa taasi marka waxay deliil u tahay tafsiirkii imaamu shaafici raximah اllahu tacaala mulaamasada wuxuu ku fasiray imaamu shaafici aljasu bilyadi gacan in lagu taabtay waxaa kaloo sidaa ku fasiray cumar bn اkhaaab iyo wiilkiisa cabdullahi bni cumar iyo cabdullahi bni mascuud iyo kaiir min saxaabati rasuuli اlah salى اllahu alayh wasalam waxay ku fasireen aw laamastum الnisaa in loola jeedo aljasu bilyad nin iyo naag kale ajnabi hadday istaabtaan in weysadii ay burayso cumar bn اkhaaab cabdullahi bni cumar oo wiilkiisa iyo cabdullahi bni mascuud iyo kaiir min saxaabati rasuuli اlah salى اllahu alayh wasalam sidaasay ku tageen idan marka adiga waxaa ku wanaagsan salaadaadii maxaa khilaaf iyo dhib geliyey salaadaadii khilaaf maxaa geliyey yani haddaad haweeney taabato ama haween aad tahay oo nin aad taabato kaa ajnabi ah weyse qaado leannu haddaadan weyse qaadan sayidina cumar bn اlkhadaab oo khaliifatu rasuuli اlah salى اllahu alayhi wasalam oo nabiga salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi dadka uu ka dardaarmay sunnadooda in la qaato uu ka mid ahaa ayaa waxay ku leeyihiin weysadaadii waxba kama jirto salaadaadii aada ku tukatana waxba kama jirto dad badan oo saxaabada ka mid ayaa sidaa qaba walidaalika marka maxaad imaneen maalinta qiyaamaha maxaad soo istaagi waxaad la soo istaagi salaad laysku khilaafsan yahay yaa ku wanaagsan inaad qiyaamaha soo istaagto salaad laysku khilaafsan yahay iyo inaad la soo istaagto salaad nadiifa oo cid wax ka sheegaysa laa saxaabi walaa axad min a'immati almadaahib qof saxaabi a'immatu almadaahib qof ka mida salaad uusan waxba ka sheegaynin inaad ilaahay hortiisa la soo istaagto taasaa ku wanaagsan idan marka waxaa weye khuruuj min alkhilaaf walkhuruuju min alkhilaaf mustaxab idan marka mar walbaba waxaa weye weysada way jebi nin iyo naag kale ajnabiya hadday istaabtaan ama xadiiska waxaa jiray imaamu tirmidi xadiis uu sunankiisa ku wariyay xadiiskaasi wuxuu ahaa qabala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam bacda nisaa'ihi ثuma kharaja ilى الsalaa walam yatawadac xadiiskaa tirmidi ayaa sunankiisa ku wariyay xadiiskaa wuxuu tilmaamayay qabala rasuulu llaahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku ilaahi wuxuu dhunkooday bacda nisaa'ihi haweenkiisii qeyb ka mida ayuu nabigu dhunkooday salى اllahu wasalam wabaaraka calayhi uma kharaja ilى الsalaa markaasuu salaada aaday oo salaada uu u baxay nabigu salى اllahu alayhi wasalam walam yatawadac mana weysaysan nabigu salى اllahu wasalam wabaaraka calayh xadiiska imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ku wariyey laakin dacafahu alimaamu اlbukhaari imaamu الbukhaari saaxibu صaxiix ayaa xadiiska daciifiyey tirmidiga naftiisa ayaa kitaabkiisa sunanka wuxuu ku leeyahay dacafahu اlbukhaari wa yaxya bnu اlmaciin tirmidiga naftiisa markuu xadiiska warinayo wuxuu leeyahay xadiiskaa waxaa daciifiyuu leeyahay bukhaari iyo yaxya bnu اlmaciin yaxya bnu اlmaciin weliba wuxuu ku yihi laysa bishay xadiiskaasu shay ma ahan uu yihi yani shay sixada kuma lahan wax saxiixa lug kuma lahan waa yaxya bnu اlmaciin waxaa kaloo daciifiyey xadiiska imaam axmed bnu xambal imaam axmed ibn xambal imaam اlbukhaari yaxya bn اlmaxiin kulli way daciifiyeen aimada intooda badan aimada intooda badan xadiiskaas way daciifiyeen walaa yanqudu ma burinayo sagiirun caruur yar waxba ma buriyo hadduu taabto qof aw amase sagiiratun ama gabarh yar ama gabadha yarta ahayd weysada ma buriso sagiirkaasoo laa yushtahaa aan la ishtihaynayn bimacnaa lam yabluq xadd alishtihaa ayaa loola jeeda saqiir aan gaarin xadkii in la ishtiheeyo xadka aan gaaraynin saqiirkaasi weysada ma burinayo marka waxaa shardiya un laa yushtaha masalada waxaa yani lagu dhisi waa inuusan gaarin saqiirku xad la ishtiheeyo laakiin masaladan shardi uma aha qaangaarid qaangaarid masaladan masalatu naqdi wallamsi masalada taabashada ninkay naa kale ajnabi ay istaabanayaan shardi ma aha yani qaangaarnimo laakiin maxaa shardi ah xad xaddulijtihaa xad الاجtihaa qofku waa inuusan gaarin yaعni xad la ijtiheeyo guur laga ijtiheeyo xad guur laga ijtiheeyo qofku hadduusan gaarin waysadii ma burinayo hadduu laakiin walow yousan baqaan gaarine xad la ijtihayn karo gabadhii hadday gaarto ama wiilkii oo la dhihi karo leh gabadhan waa lala aqal geli karaa waa marka ay fiiriyaan dawi اطibaac الsaliima dabeecadaha caafimaadka qaba markii lagu cabiro dabeecadaha saliimka markii lagu cabiro gabadhan waa lala aqal geli karaa haddii la yidhaahdo waysada waa burinay wiilka naftiisa hadduusan qaan gaarin laakiin binadari itibaaci saliima dabeecadaha saliimadaa markii lagu cabiro la dhihi karo wiilkan waa aqal geli karaa walow xataa yuusanba qaan gaarin waysada waa burinaya waysada isaguna waa burinaya marka masalatu naqdi walamsi waa mabniyatun calaa xaddi shahwa xadka ijtihadaa lagu dhisay ijtihada ijtihayn ma gaarin inuu qofku meniyu ka timaado loolama jeedo inuu qaan gaaro loolama jeedo maxaa loola jeedaa qofkan ma lala aqal geli karaa taasay ku dhisan tahay waxaa marka lagu dhisanaya nadariyada lagu dhisanaya waa nadariyatu itibaaci asaliima laa binadariyati itibaac asaqiima dabeecadaha aan caafimaadka qabin yacni nadariyadooda iyo cabirkooda laguma dhisayo masalada leannu dad waxaa iska jira dabeecadoodu ay jiran tahay oo dabeecadoodu aysan saliim ahayn oo gabar yaroo saddex jira iska ijtihaynaya iska jira hore saddex jir xataa iska ijtihaynay kaa marka nadariyadiisa cabir ma aha cabir maaha qofku qof caafimaad qabo wey qofka laga hadlayo qof caafimaad qabo nadariyadiisa way waxaa shareecada wax ku cabirayso wa shacarun shacarkii isaguna wax ma burinayo tintii tintii haddii yacni ay iska taabtaan ninkii iyo naagtii kale ajnabiga ahay tintii iska taabteen wax ma buriso wa sinun iligtii iyaduna wax ma buriso wa dufrun cijidii iyaduna wax ma buriso cijiyihii iska taabteen iligtay iska taabteen tintay iska taabteen waxba ma burinayso wa maxramun maxramkiina wax ma buriyo binasabin nasab maxramku ah dadka maxaarimta ah oo nasabka yacni maxram isagu ah matalan waa gabadhiisii ama waa walaashiisii ama waa habaryartii ama waa eedadiis dadkaa nasabka isku ah iyaguna waxba iskama buriyaan wasadi aw amase radaacin ama nuugmadii nuugmadii naaska ay nuugeen maxram isagu ah waa haweeneydii ma dhalin laakiin naaskeeday nuujisay ma dhalin naaskeedina waa hooyadiis oo kalada ama waa gabadhii ukhtuhu biradaac waa walaashiis xagga nuugmada ay walaal uga tahay xagga nasabka ma ah xagga nuugmada ayay walaal uga tahay aw amase musaaharatin ama xiditinnimo maxram ugu ah wax nasaba uma dhexeeyo naasna islama nuugin laakiin xiditinnima u dhexeeya waa islaantii gabadhaada gabadheeda aada qabtay oo kale xaaskaaga hooyadeed oo kale musaahara idinka dhe waa maxram maxram bilmusaaharaw waysada kaama burinayso alraabicu kan afraad oo naaqid min nawaaqid alwudu waxyaalaha waysada burinaya ah masu qubuli اlaadamiyi qofka bini aadamkaa qubulkiisa qubulku waa meesha uu ka kaadiyo qofka bini aadamka qubulkiisa qubulkaa taabashadiisii wa xalqati duburihi duburi اlaadamiy aadamiga dabadiisa dabadaa wareegeeda meesha wareega ah way meesha wax burinayo waa multaqaa almanfadi xalqada waxaa loola jeedaa multaqaa almanfadi waa duleelka wareegiisa wey meesha laga saxroo duleelka duleelku meeshu isaga yimaado halkaasaa loola jeedaa baridan loolama jeedo barida waxba ma buriso duleelka wey multaqa almanfad duleelka meeshu isaga yimaado halkaas kan afraade waysada burinaya sheekhu wuxuu yidhi qofka bini aadamka qubulkiisa qubulkiisa yacni waa dakarkii cawrada ninka ama cawradii haweeneydii ayaa la taabtay walow xataa qofku isaguba ha iska taabto qof kale inuu ka taabto shardi ma aha hadduu cawradu qofka isagu iska taabto eberow waysadii waa bursa wa xalqati duburihina waa lama qofka bini aadamka dabadiisa dabadaa wareegeedii oo multaqa almanfad dolaalku meesha isaga kulmo meeshaa qofku haddii laga taabto ama yani qof kaleu ka taabtay ama isagaaba iska taabtay dabadiisii wareegeedii ayuu iska taabtay waysadii way ka burtay xaggee lagu taaban bibaatini اlkafi calaa casha baatinkeeda qofku markuu yani isagu cawrada iska taabanayo laleeyahay waysadii way ka burto ama dabada wareegeeda iska taabanayo laleeyahay cawrada ka burto ama qof kale uu ka taabanayo waa calaa casha baatinkeeda calaa casha baatinkeeda yani waa markii labada calacalood sida aad isugu saartid sidaa markaa isku saartid gacmahana markaa aad kala fogeynaysid faraha farahan saa aad u kala fogeynaysid intaas isqabanaysa waxa wax burinaya intaas isqabanaysa isku daboolmaysa intaas weeye haddaad cawradaada ku taabato ama qof kale cawradiisa aad ku taabato intaas waysadii waa kaa burtay qof kale aad ka taabatay ama intaadaa isku taabtay intaa isku daboolmaysa la yidhi maxaa baxay meeshan calaa cashar dhabarkeedan kore haddaad cawradaada ku taabato ama qof kale aad isku jinsi tihiin cawradiisii aad ku taabato waysadii makaa burayso makaa burayso walaa yantaqidu ma burayo almamsuus kii la taabtay kii la taabtay waysadiis ma burayso maalan adigii yani qofkan adigaa taabto cawradiisii ayaad ka taabatay adigay kaa buri mooye kii la taabtay kama burayso haddaysan nin iyo naag kale ajnabiya haddaysan ahayn wayanqudu waxaa wax burinaya farju lmeyt qofka meydkaa cawradiisii haddaad taabatid waa burinaya waysadii waa kaa burin wasagiir cunugii yaraa walow mid xala dhashaba allah ka dhigo farjigiisii cawradiisii waxbuu burina qof meydaad ka taabatay cawradiisii ama cunug yaroo xala dhashay aad ka taabatay waa kaa burta waysadii wamaxaluljabbi goynta booskeedii goynta booskeedii booskaasi asna waxbuu burina goynta maxaa loola jeedaa waa jabbi dakar ninkii ragga ahaa cawradiisiyaa laga jaray kow laga siiyey meeshii marka salkiiyaa soo haray bis gunuxdii meeshii laga jaray maxalkii laga gooyey maxalkaasaa taabay biso waa kaa burtay waysadi leanna maxalkiisu ma aha un meeshii cawradu ka go-day soo maaha ee kaa buri maxalkii haddaa taabatid wadakaru dakarkii isaguna wuu burinaa waysadii dakarkaasoo almaqduucu ee la jaray cawradii ninkoo meel jaran oo keligeed meel taalla keligeed meel taalla cawradii ninkoo keligeed meel taalla ayaa taabatay walow xataa adoo ninaba allah ka dhigo waa taabatay biso waa kaa burtay walaa yanqudu laakiin ma burinayo farju lbahiimati neefkii xoolaha ahaa cawradiisii wayse ma buriyo kaasi xoolo xoolaha haddaad taabatid cawradooda waxba kaa burinayso waysadii ma burinayo walalmasu taabashadana cawradii haddii lagu taabtana ma burinayso bira'si اlasaabici faraha madaxooda haddii lagu taabto ma burinayso ra'si اlasaabic maxaa loola jeedaa waa tii hadda aanu mihaalinaynay labadaada calaalood markaa saan isugu dabooshid saan isugu dhejiso faraha madaxooda muxuu noqonaa waa madaxan aan isku dhegaynin kor meeshaa kore wey meeshaa koreo iyagoo aan isku dhegaynin meeshaa kore ru-uus alasaabica la yidhaah haddaad ku taabato cawradaadi ama qof kale cawradiis ku taabato ma burinayso wamaa ay ladii kiina waxma buriyo beynahaa beyna alasaabic faraha udhexeeya maa beyna alasaabic faraha waxa udhexeeya maxaa loola jeedaa waa maa yastatiru cinda dami اlasaabic maa yastatiru waa waxa qarsoomaya cinda dami اlasaabici faraha marka laysku dhejiyo qeybta qarsoomaysa oo maala markaa labadana calacalood saan tiraahi haddaad saan isugu dhejinno qaybtaa isku dhegaysaa waxaa la yidhaha qaybtaa isu dhegaysa markii saan laiskugu dhejiyo qaybta isku dhegaysa ayaa waxaa la yidhaha maa beyna alasaabic maa beyna alasaabic ayaad ku taabatay cawradii waa intaas kuwan isku dhegaya markii saan laisugu dhejiyo inta isku dhegaysoo dhexewa kuwa dhexe kuwaa dhexewa kuwaa dhexe marka haddaad ku taabatid cawradii dhexdaas ma kaa burayso maa yastatiru waxaa asturmaya cinda dami اlasaabic faraha marka saan laisugu dhejiyo saan laisku kadoodiyo waxaa asturmayo dhexdaas qaybahaas wey qaybahaas intaas wey taasaa loola jeedaa maa beynahum waxaa kaloo la mida sidaas oo kale oon burinaynin xuruuf اlasaabic xuruuf اlasaabic waxaa weeye waa xuruuf اlkafi xuruuf اlkafi calaa cashan xuruufteeda xuruufta maxaa loola jeedaa yacni geeskeeda saan markaad tiraahid meeshan gees halkaas ma burinaysa intan isqabanaysa bis wey intan isqabanaysa maxaa ka soo haray meeshaana ka soo hartay meesha iyadana wax ma burinaysa xarfulkafi yaa la yidhaha halcasha geeskeeda yaa la yidhaha iyadana ma burinaysa wallah subxaana wa tacaala